إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimca mubaarak kusoo dhowaada qodobada wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday ciidamo ku sugnaa kontaroolka laga galo degmada beled xaawo meydka nin isdilay ayaa laga helay ismaamulka ka tirsan dalka kenya dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo la sheegay inay gargaar u dirayso magaalada gubanaysa ee los angeles sare u kac qiimaha malayga ayaa laga dareemayaa goobaha loogu iibiyo magaalada muqdisho wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in wiil uu dhalay ay ka afduubteen sirdoonka dalkaas ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk aynu ahayn xeer ay muslimiintu yeelan karaan qodobka dibadda maraykanka ayaa sheegay inuu cunuqabateen ku soo rogi doono madaxa golaha kumeelgaarka ee dalka suudaan cabdilfataax al burhaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna toddobiyo tobanka bisha koowaad labada kun shan iyo labaatan warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday ciidamo ku sugnaa kontaroolka laga galo degmada beled xaawo guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay qarax la egteen bar kontarool oo laga galo degmada beled xaawo ila wareedyo ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaaro balse wixii warar ah ee kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan meydka nin isdilay ayaa laga helay ismaamulka ka tirsan dalka kenya cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa meedka nin shan iyo labaatan jir ah oo la sheegay inuu isku dilay magaalada kibikelion ee ismaamulka kerijo ee dalka kenya ninkan isdilay ayaa meedkiisa laga helay gurigiisa waxa uuna xubin ka ahaa mid ka mid ah hay-adaha sheegta samafalka ee dowladda kenya dadka deegaanka ayaa sheegay in ninkan uu isku dilay xarig waxaana muddo kadib la helay meedkiisa booliska dowladda kenya ayaa sheegay inay baarayaan dhacdadan waxaa marar badan dalka kenya sidan oo kale uga dhacay dhacdooyin caynkan oo kale ah kuwaasoo ay isku geysanayaan dadka kenyaanka ah iyadoo dadka qaarna la dhaafinayo nafta dalka kenya ayaa marba marka ka dambeysa amnigiisa faraha kasii baxaya xukuumadda uu hogaamiyo william ruutu ayaana u taagweysay inay xakamayso dilalka ka dhacaya gudaha dalkaas dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo la sheegay inay gargaar u dirayso magaalada gubanaysa ee los angeles cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya hay-adda sodma ee maareynta musiibooyinka oo ah hay-ad ay dowladdu federaal ka dhistay ayaa waxaa la soo warinayaa inay gargaar u dirayso magaalada los angeles taas oo gebi ahaanba gubatay kadib dab toddobaadkii labaad si xiriir ah kaga socda magaaladaasi horey waxa ay dowladdu federaalka usoo saartay war ay ku sheegayso in ay ka xun tahay waxa ka socda los angeles dhibaatadana ay la qaybsanayso dadka maraykanka ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho waxa ay wax lala yaabo ku tilmaameen in iyagoo ku dhibaataysan magaalada muqdisho aysan waxba u qaban dowladda federaalka taas beddelkeedana ay gurmad u dirayso magaalada los angeles ee maraykanka haddaba waa kuwaan iyaga oo arrintaasi ka falcelinaya
wax asaga oo danagiis oo ku wata maaha dana soomaaliyeed ama muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ah ilamaha aniga ee annaga dalka u dhalnay oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin koowdiisi iyo koow marka labaad marka saddexaad annagaa ku dhalanay loos arkandiri iska dhaafe ee dhirkeley suuga arigi hoosh iigu imow haddaa wax garanayso ama haddii aan been kuu sheegayo ama haddii waa soomaali waadin waadin aan ahayn intii kale adaa oo kala ogaan doonto kaamka buulafulay waay anaga muqdisho joogaa saddex sin afar shan sina joogaa weligeed wax malin siina muslimka ilaahay agsoo dhex qaraabanaa anaka maraykan waxaa geynaya anaa dharkaynay ku dhowo anaa wax la'aan oo gaajo oo buushashkan oo qalan dhex joogo barkacyaasha wixii loo dirgal dad goonaa siinaya hay-addan oo magac ahaan wadata u gargaaridda dadka tabaalaysan ayaa ka mid ah meelaha ugu musuq maasuqa badan raashinka loogu talagalay dadka tabaalaysan ayayna ka iibsataa suuqyada magaalada muqdisho sare u kaca qiimaha malayga ayaa laga dareemayaa goobaha loogu iibiyo magaalada muqdisho sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar iyadoo waayahama dabaylo xoogan laga soo sheegayay badaha ayaa haatan suuqyada magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa laga dareemaya sare u kac ku yimid qiimaha malayga lagu iibsan jiray sare u kacdan ku yimid qiimaha malayga ayaa saameyn ku yeeshay bulshada iyadoo kiiladii malayga markiisii hore la iibin jiray hal doolar ilaa laba doolar haatan la iibiyo lix doolar taasoo caqabad ku noqotay bulshada mid ka mid ah ganacsatada malaayga ku iibiya magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sare u kaca ku yimid malayga isagoona u sababay dabeelaha xilligan socda oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada malaay maanta waxaa la geliyaa lix doolar yumbi yumbiya lix doolar la geliyaa jaalalka shan doolar la geliyaa suuqyada dabeelaa jirta waa arkay dabeelaa kacday xilliyaa la xilliya malaay labaayaa lagu jiraa insha allah ilaahay idinkiisa ba malaay oo maanta bilaabto kiilo malaay laba doolar hal iyo bar aa lagu cunaa haddii intaasoo sanaa jooga todoba cunug ilmaanka ilaa dhan waa waa ku noolaa waa soo kor suuqa anayara kusoo aan soo galay oo malaay oo sarkacmo qaali zaaid naqdo waa jirtaa kiilo sideed doolar u tagaa yumbiga waaye ifaanka sideed doolar u tagaa waa kasoo raqiisaa muddooyinkii dambe waxaa xeebaha ka jiray dabeelle xoogan oo saameyn ku yeeshay isku socodka doomaha iyo maraakiibta iyadoona kalluumaysato badan ay ku dhinteen badaha halka kuwo kalena laga soo badbaadiyey wasiir ka tirsan dowladda kenya ayaa sheegay in wiil uu dhalay ay ka afduubteen sirdoonka dalkaas tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya justin muturi oo ah wasiirka howlaha guud ee kenya ayaa waxa uu tilmaamay in wiilkiisa la sii daayay kadib markii uu arrintiisa soo farageliyey madaxweynaha dalkaas william ruuto madaxweynuhuna uu og yahay cidda ka dambaysa afduubyada lagula kacay tobannaan ruux oo ka soo horjeeda dowladdiisa william ruuto iyo madaxda hay-adaha sirdoonka ee kenya ayaanan ilaa iyo hadda wax jawaab ah ka bixin eedaynta uu u soo jeediyey wasiirkan ka tirsan xukuumadda nairobi ay ahayd inay iyagu ka dambeeyaan afduubka loo geystay wiilkiisa tani ayaa waxa ay xoojinaysaa eedeymo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay jeedinayeen hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka howlgala kenya kuwaas oo ku aadana in xubno ka tirsan dowladda ay ku lug leeyihiin afduubyada xaddaafka ah ee ka soconaya gudaha dalkaas selfanas ozoro onyego oo ah madaxa aqlabiyadda baarlamaanka kenya kana tirsan xisbiga ruuto ayaa gaashaanka u daruuray eedeymaha muturi isagoona tibaaxay inaan wiilkiisa loo afduubin arrimo la xidhiira dibadbaxyadii ka dhacay dalkaas balse loo xiray sababo ku aadan daraagis lagu qabtay wiilkiisa isagoo la hadlaya muturi ayuu yidhi waxaad haysataa saddex khiyaar midkood waa tan koowaadee inaad iscasisho ama aad raalingelin bixiso iyo inaan anaga ku ridno sababtoo ah uma shaqayn kartaan dowlad aad maalin kasta dhaleecaynaysaan ayuu sii raaciyey hadalkiisa eedaynta ka soo yeertay wasiirka ka tirsan dowladda kenya ayaa ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay aad isku soo tarayeen wararka la xiriira afduubyada baaxadda leh ee ka soconaya gudaha dalkaas iyadoo la la'yahay boqolaal ruux oo lagu tuhmayo inay u xidhan yihiin xukuumadda nairobi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa khiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk aynu ahayn xeer ay muslimiintu yeelan karaan mar kale iyo cabdiqaaliq macalin cabdiweli ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka aanu ahayn xeer ay muslimiin yeelan karaan wuxuu sheegay in loo baahan yahay in boqolkiiba boqol la muslimiyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hadalkan waxa uu ka hor sheegay kulan ay isugu yimaadeen xubnaha garsoorka dowladda federaalk oo ka dhacay magaalada muqdisho xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u egis xoogla lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay hundred percent sidaas waxaa qaba dastuurkeenna qaba waxaa qaba caqiidada dadkeenna iyo dhaqankeenna ayaa muslima marka waxaan u baahannahay in inaynu inaynu aasaas u dhigno qawaacid waaweyn oo garsoor casri ah oo dalkan iyo dadkani ay iyaku leeyihiin ayaan ayaan u baahannahay horey waxaa silsilad taxani ah oo saa ama yaxkumoon loogu magacdaray kasoo saartay dastuurka iyo xeerka ciqaabta mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib taasoo soo bandhigtay qodobada ka hor imaanaya shareecada islaamka ee ku jira labadaasi xeer xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay sheegtay in ay diyaar u tahay inay dood sharci ah ka gasho xaqiiqooyinka ay kusoo bandhigtay silsiladaas laakiin sannado kadib dowladda federaalk ayaan weli ka dhabeen ballanqaad ay samaysay oo la xidhiira in iyaduna jawaab sharci ah ka bixin doonto taxan ahaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda maraykanka ayaa sheegay inuu cunuqabateen kusoo rogi doono madaxda golaha kumeelgaarka ee dalka suudaan cabdilfatax al burhaan wakaalada wararka ee reuters ayaa sheegtay in maraykanka uu cunuqabateen dhaqaalo kusoo rogi doono madaxa golaha kumeelgaarka ee dalka suudaan cabdilfatax al burhaan ila wareedkan ayaa tilmaamaya in cunuqabateenkan loogu dan leeyahay in lagu muujiyo in maraykanka uu si siman u beegsanayo labada dhinac ee iska soo horjeeda isagoo dhowaan cunuqabateen kusoo rogay madaxda kooxda r s f ee maxamed dokhlo warkan ayaa imaanaya saacad un kadib markii magaalada wadmadeni uu gaaray madaxa kumeelgaarka ah ee suudaan cabdilfatax al burhaan kadib markii ciidamada suudaan ay la wareegeen gacan ku-haynta magaaladaas oo ay horey u maamulayeen ciidamada r s f cabdilfatax al burhaan oo ka jawaabaya cunuqabateenta la saaray ayaa yidhi wixii cunuqabateen ah oo nagula soo rogo inta aan dalkeena u halgamayno waan soo dhoweyneynaa isagoo ku goodiyey inuu dagaalka sii wadi doono cunuqabateentan ayaa kusoo aadiyay xilli ciidamada r s f ee mucaaradka ah lagu jebiyey dagaalo xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka suudaan iyadoo dhowaan lagala wareegay magaalada wadmadeni ee caasimada gobolka aljaziira guud ahaan warkeena xilligan waa naga intaa